xildhibaankan oo ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu tilmaamay dhibaatada iyo cabrunta ay dowladda federaalka ku hayso shacabka isagoona ku tilmaamay hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka kuwa liita oo ay dilootay caqlixumo iyo xikmad darro isagoo intaasii raaciyey dhibaatada kala duwan ee saxaafadda ay ku hayso dowladda federaalka maran habaabinin shacabka soomaaliyeed dhibaatada ay dareemayaan iyo caqabadaha jira yaan laga leexanin sidaad ka aragteen xukuumaddii way dhimatay way baxsatay ahayd oo isku beddeshay way jabtay waa la kabay oo xigmad la'aanta ahayd oo caqli la'aanta ahayd oo liidatay waa aragteen doodooda legitimacy ma ahayn doodoodu waxay ahayd boor isku qaris doodoodu waxay ahayd dood liidata oo dhimatayay ahayd waa ogtihiin qofkii hadla saxaafad waa la xiraayaa kii bajaajla hadlo waa la xiraayaa kii hadlo oo maskiina waa la xiraayaa caburin iyo dhibaata lagu hayaa shacabka soomaaliyeed dadkii u hadlaaya annaga waaya marka haddii idinka la idin xiraayo laidin dhibaataynaayo annagaa immunitigeenna idinku difaacayno annagaa sidii waciin annagaa u sheegayno waxaa sidoo kale xildhibaankan oo hadalkiisa sii watay uu weerar afka ah ku qaaday xildhibaanna uu ku tilmaamay kuwo khalad iyo saxba ku taageeraya dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud islamarkaana uu ku sifeeyey guulwadayaal ama nacamlayaal u taagan ciddii markaas wax siinaysa inay taageeraan wuxuuna dowladda federaalka ku tilmaamay mid taag daran oo marba marka ka dambayso ay bannaanka u soo baxayso dacfigeeda iyo
waxaan rabaa halkan inaan fariin ugu diro kuwa saaxiibadeen ahoo tirada yar oo guulwadayaasha ah guulwadayaasha ah nacamleeyayaasha ah guulwadaynta iyo nacamlaynta ah golaha ku haysaana naga dhaafa shacabkiyaa idin dhibsaday annagaa idin dhibsannay xigmad iyo caqli ku difaaca warbaahintana dastuurkeenna sheegaaya xuriyatulqoolka hadalka afkaarta fikirka in lagu dhibaateeyo waa qalad taasna ma ogolaanayno waana ka dhiidhinaynaa waana u taagannahay waxaana hore loo yidhi mar walba lagama leexdo runta runtana aaday u kulushahay xukuumaddan tacbaanka ah oo way jabtay waa la kabay hadda maalmahan noo keentay way jabtay annagaa kabayn insha allah ma ahan markii ugu horreysay xildhibaanno iyo mas-uuliyiin ka tirsana dowladda federaalka ay eedeymo u soo jeediyaan dowladda federaalka ay iyaga qudhooda ka mid yihiin arrintaas oo dad badani ay rumaysan yihiin inay salka ku hayso masaalix iyo dana gaar ah oo mas-uuliyiintan ay ka waayeen dowladda federaalka balse ujeeddadooda aysan ahayn turid ay u samaynayaan bulshada soomaaliyeed